barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
dohor wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii dohornimo waa maalin arbacaa bisha sebtembarna waa afar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda dohornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdi xaafi cawir ismaaciil
qodobada aan dhegaystaan idin helana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay gabadhii ugu horreysay ee dalka jabuuti geysay baabuurta cuntada lagu dhex kariyo laguna iibiyo
anigu cuntada aan sameeyo waa qado u horeysa qadada aan sameeyo waa qado fudud waa baastadeenii waa bariiskeenii waa kalluunkii waa digaagadii waa sandwichkii ya waa hambargarkii marmar baan sameeyaa talabaad waxaan sameeyaa cuwaaf cuwaaftu waa saambuusaha waa baagiyaha waa khamiirka
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan caqabadaha haysta dhallinyarada hanka ka leh ka qaybgalka siyaasadda heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa markii ugu horraysay iiraan ku soo rogtay cunaqabantayn dhinaca xarunta hawada sare ee maraykanka uu ka saaray oo uu ku eedeeyey in ay u qarinayaan barnaamijkooda nukliyeerka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa sheegay inaanu maraykanku u ogolaan doonin inay iiraan u isticmaasho barnaamijkeeda spaceka inay ku qariso tayeynta iyo kor u qaadidda barnaamijka nukliyeerka shakhsiyaadka haysta dhalashada maraykanka ayaa laga mamnuucay inay iiraan kala shaqeeyaan arrimahaasi dhinaca kale maraykanka ayaa u digay saynis yahanada caalamka inay iiraan kala shaqeeyaan mashruuca hawada wax loogu diro tan oo bay sheegeen in ay iiraan u isticmaali doonto kor u qaadidda mashruuca gantaalada balastiga iiraanse waxa ay sheegtay inay arrimahaasi u isticmaasho barnaamijkeeda hawada sare tayeynta warbaahinta iyo telefoonada bahamas ayaa diiradda saaraysa howlaha badbaadinta iyo soo kabashada kadib markii duufaanta dorian ugu dambeyntii ay u soo ruqaansatay dhinaca waqooyiga kadib markii daadad ay ku soo rogtay halkaasi kuna burburisay guryo iyadoo keentay in kumanaan qofna ay u baahdaan gargaar ra-iisul wasaaraha bahamas humbert mins ayaa waxa uu sheegay in la xaqiijiyey dhimashada toddoba qof oo duufaantu ay dishay iyadoo la filayo in tiraduna intaasi ay kasii badato minis ayaa ballan qaaday inaanay jirin wax dadaalaha oo dib loo dhiganayo si looga jawaabo masiibada xarunta la socodka duufaanada ee maraykanka waxay sheegtay in biyaha duufaantu ay soo butaacisay si tartiib tartiib ah ay hoos ugu dhacayaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijkii dhallinyarada daanduray iyo anigoo cabdixaafid ah ayaa idinla socodsiinaya idil maxamed waa gabadh dhallinyaro ah oo qurbaha ka soo laabatay waxay magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti ka hirgelisay hal abuur ganacsi oo baabuurta cuntada lagu dhex iibiyo sida ay ganacsigan ku bilowday iyo cuntooyinka ay iibiso waxa ay uga warantay wariyaha v o eda ee jabuuti sagal saciid faarax
wadankayga inaan kusoo noqdo ayaan u hanweynaa inaan maxay ahday maal gashado oon maad aragtayay in shaqa abuur sameeyo ayaa aada igu dheereyd marka waa kaadee waan imiday maxay ahaday waddankaygii baa maalgashaday shaqa abuur badan baan sameeyey wallaahi maxay ahaday aada iyo aad iyo aad baan ugu farxay sida maad aragtay la iisoo dhaweeyey horta marka dee iminkii haatanna shaqa badan waan abuuray dad aada u gabdho yaryar iyo inamo badanna waan maadaragtayay waxbaray waxaan baray khasuusan sida cuntada loo sameeyo sida maadaragtay dadka loo soo dhaweeyo iyo weliba kalgacaylka shaqada la siiyo iyo siiba anugu waxaan usii maadaragtayay hanweynaa in maadaragtay dad badanoo waxaa jirtaa aan maanta goosan karin wax badan lacag badan haysanin markaa talabaad u doonay inaan maadaragtay usoo noqdo oon siibo shaqada aan u abuuro waxa weeyaan dhallinyarada reerjibuuti amba dad badan dad badanoo waxaa jirta aan lacag badan haysanin marka shaqadeedu waxay ku kooban tahay anu iibitaanka qadada iyo cuntada lacag badan maaha waa lacag qof walba goyn karo hadday noqoto duhurkii hadday noqoto subaxdii hadday noqoto galabtii wax yar oo lagu iibsan karo marka waxaad samaysatay gaari yar andan magaalada meel kale ma taalo oon dadku inta badan ay ku buuqsan yihin meeshaada marka inaad gaarigan yar keentay cuntada ma jabuuti baad kusoo noqoto soo fikirtay mise xagga baad ka keentay may walaa fikirku waa fikir halkaa aan ka keenay ha halkaas aan ka keenay waxa weeyaan meel kastoo dadku aan waxaa marka hore aan ka fikiray meel kasta oona dadku gaari karin amba aanay ka iman karin oo aada u fog maxaad dadka u qaban kartaa amba aada ugu geyn kartaa cuntada markaa sidaas ayaan ugu fikiray oon isidhi qofka waad u geyn kartaa amba meeshii uu joogo ay bulshada ku badan tahay ee dheer ee fog aan laga iman karaynin amba dadku de ay soo qaadan karayn maad aragtay moyen de transport loogu geyn karo looguna sameyn karo cuntada
marka gaariga dhexdiisaad ku samaysaa dhexdiisana waad ku iibisaa dhexdiisa waa ekipe wax walba dhex yaalaan hadday galaaseer tahay hadday maadaragtay shawlo tahay hadday tahay meeshii wax lagu googoynayay hadday tahay kabadhadii waa complet hadday tahay meeshii xitaa maadaragtay sheelimaadka lagu sameynayay wixii oo dhan waa complet
marka dhallinyaradana waad ku tababartay si ay u bartaan qalabkan casriga ee noocaas oo kale ha wallaahi dhallinyaro badan ayaan tababaray oo maanta dhowr baa isoo marmara oo igu yidhaahda maanta halkaasaan kasoo helay shaqo shaqadii aadna bartay iyo hawshii aadna bartay waa ku faa-idnay
marka hadda waxaa kuu yaalaa xaggan ugu weyn magaalada suuqa ugu weyn ee balasraambo buu dhex yaalaa marmarka qaar ma dhacda inaad tagto meelo kale oo ka baxsan balasraambo wallaahi horta balaslambo kuma bilaabin waxaan ku bilaabin zona industrialka ayaan ku bilaabay maxay ahaday dabadeetno balasrambo baan imiday marka meeshii alla meeshii laiga baahdo waan tegi karaa iminka oo kale haddii laigu yidhaaho maxay ahaday caroos baa ka jira meel oo dadku kuma iman karayaan amba dadku cunto ma samaysan karayaane kaalay waan qaadayaa baabuurkaan ku xidhayaa waan geenayaa carooskii carooskii meeshii ay dadkii ay joogeen ayaan cuntada ugu sameynayaa halkii surplas baan cuntada ugu sameynayaa sidii bay u qaadanayaan
marka gaarigaaga yar xargadoodataa xagga dambe kaga xirtaa absolutely halkaas ayaan ku xidhayaa waan qaadayaa meeshii bulshadu ay ku badnayd ama meeshii caroosku ahaa ama meeshii xafladu ahayd ayaan dhigayaa xitaa kooraankooga ma isticmaalino waxaan ku sameeyey bahal yaroo kooraan oo maadaragta konteer yar baan ku sameeyey konteerkaasaan sudhanaynaa markaan konteerkaas sudhano ayaabaan maadaragtay wixii aan waxaygii aan isticmaalayaa dabeeto wixii uu soo qoro lacagtii waan bixinayaa cuntooyinkaad samaysa ugu dambeyn ii sheeg waxyaabaad ku samaysa meeshaad maxaad ku samaysaa meeshaad anigu cuntada aan sameeyo waa qado ta u horeysa horta qadaan sameeyaa qadada aan sameeyo waa qado fudud waa baastadeenii waa bariiskeenii waa kalluunkii waa digaagadii waa sandwichkii ya waa hambargarka marmar baan sameeyaa talabaad waxaan sameeyaa cuwaaf cuwaaftu waa saambuusaha waa baagiyaha waa khamiirka ya waxaan sameeyaayoo kale kebaabka ayaan ku dhex sameeyaa marka de waxaas waa wax fudud uu qofku maad aragtay laaci karo mar qurata uu socon karo ha talabaad anu meel lama fadhiisan meeshayda waa amburtay waxaweyaan ha waa amburtay waxaygu way moorgaraysan tahay dabeeto qofku iska qaadanayaa bacbu ku ridanayaa
waxaan kaloo maqlay cuntadaada inaadan saliidda iyo ka dhowrto cusbooyinka iyo waxaan dadka dhibaatada u keena taas maxaa ka jira wallaahi aad iyo aad waxaasi aad baan maadaragtay ugu foojignaan foojignaan aan ka bixiyaa waayo saliidda badan way dhaawacdaa qofka dad badanoo waxaa jirta macaan leh dad badanoo waxaa jirta jikar leh wadanka aan joognaa waa wadan kulol marka cuntada la cunayo waa in maadaragtayay laga ilaaliyaa saliidda badan iyo dee wixii xumaan u keenaya amba dee caafimaadka dhaawacaya marka waxaay o dhan waan ka ilaaliyaa waa hagaag ee idil maxamed ayay taasi ahayd oo wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax uga warramaysay ee ganacsi ay ka bilowday ee dalkaasi gaar ahaana magaalada jabuuti
halka ad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington haatana bal aan ku nasanno daryeel iyo codkii farxiyo fiska
waa hagaag eh, dhegaystayaal heestaasi daryeel iyo farxiyo haddii aynu intaasi ku dhaafno toos ayaad nooga dhegaysanaysaa idaacadda v o da laanta af soomaaliga oo washington idinka imanaysa soomaaliya waxaa dadaal loogu jira abuurista iyo diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed oo badan dhalinyaro ayaa ka mid ah xubnaha xisbiyada la diiwaangeliyey hase ahaatee qaar ayaa sheegay inay adag tahay inay door muuqda ku yeeshaan siyaasadda cabdiraxmaan maxamed cali waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku biirtay xisbiga haldoor caqabadaha haysta dhallinyarada hamiga ah ka leh siyaasadda ayuu uga waramay wariyaha magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle inay ka qayb galaan siyaasadda si gaar ah xisbiyada inay kusoo biiraan waxay fursad u siinayaan in ay wax ka bedelaan siyaasadda dalka soomaaliya Eh, waa ogtahay siyaasadda waxaa lagu qaybsadaa nidaamka eh, qabiilka ku salaysan ee four forty five-ka nidaamkaasna ma saamaxayo qof walba oo aqoon leh qof walba oo xilkas ah qof walba oo hami kale siyaasadda inuu si fudud ugu soo gudbo waa ogtahay odayaasha iyo dadka siyaasiyiinta ee hore ugu jira siyaasadda uma saamaxayaan mana u ogolaanayaan in dhallinyarada ay fursad siiyaan Een, xisbiyada aniga waxaan u arkaa inay tahay fursadda keliya ay kusoo bandhigi karaan qorshahooda siyaasadeed ay kusoo bandhigi karaan fikirkooda ay kusoo bandhigi karaan dalkan soomaaliya meeshii lagu hagi lahaa waa waan gartay laakiin eh, xisbiyada xoogooda iyo kuwa ugu cadcad weli hogaamiyaal iyo siyaasiyiina ah, madax ka hogaaminaya marka dhalinyaradu ma dooraa leedihiin idiin muuqdo ee horta hal mid inaan ogaana cabduqaadir aada muhiim u tahay xisbiyada dalka soomaaliya hadda ka jira qaarkood xisbiyada qaarkood magacyadooda lama yaqaano ee waxaa la yaqaanaa shaqsi siyaasi ah oo caan ah oo xisbiga hogaaminaya halkaas waxaa ku dhimanaya magaca xisbiga laakiin haddii aniga iyo adiga iyo dad walba oo danaynaya siyaasadda ay isku tagaan ay samaystaan xisbi ayaga leeyihiin oo wadartooda guud waxaa ku baxaya dhaqaalaha ee ayaga samaysanayaan halkaas waxaa ka soo baxayo xisbi micno leh laakiin xisbiyada hadda sida ay u hanan qaadayaan ee siyaasadda laga fahamsan yahay waxaa weeye nin mucaarad ah ama shaqsi horey xukun usoo haya dalka soomaaliya oo xisbi samaystay oo doonaya inuu hadlo wuxuu ku hadlana waa inuu samaystaa xisbi xisbigaas magaciisa lama aqoonsanayo Is- isla markiiba qofka waxa kusoo dhadhacayo ama waxaa maskaxdiisa kusoo dhacayo shaqsi hebel xisbiga uu leeyahay laakiin xisbiga hadda aan aniga wado oo dhalinyarada ay ku jiraan wuxuu fursad u siinayaa ka qaybgal guud qof walbana fikirkiisa sida uu yahay u cabirayaa istaraatiijiyadda iyo een, hiigsiga aan rabnaa soomaaliya inaan ku hagno waxaa loo qoray si guud qof walbana fikirkiisa ayuu kusoo bandhigay xisbiyada noocaas oo kale ah ayaan rabaa inay dhalinyarada kusoo biiraan si fikirkooda iyo siyaasadooda hanka ay ka leeyihiin in ay soo bandhigaan Eh, kulamada iyo iyo meelaha laysku yimaado dabcan eh, shirar baa dhaca xisbiyadu ay tagaan dhalinyaradu doorkoodu sidee buu yahay hadal jeedintooda fikirka dhalinyarada eh, biseelka siyaasadda hadda waa mid noocayo horta dhalinyarada soomaaliyeed ayagaa laga rabaa inay soo galaan siyaasadda qof ugu yeeraysa ma laha albaabada siyaasadda way xiran yihiin ayagaa la rabaa inay furtaan Een, aniga kula hadlaya dhalinyarada soomaaliyeed ayaan ka mid ahay Een, muhiimadeedii ugu weyn waxay tahay shacabka soomaaliyeed inaan aniga u keeno iyo dadka igu fikirka ah siyaasad lagu hagayo oo lagu horumarinayo soomaaliya haddii aan aniga aan ka shaqaynin haddii oonan ka shaqaynin qofka aniga igula midka ah oo s- oo soomaaliya kusoo koray dagaaladiisu keeyey mar walba sidaan ayaan kusii jiraynaa Een, mararka laisugu yimaaday shirarka dhalinyarada waxay jeediyaan afkaar aada u qurux badan afkaar aada u wanaagsan waxay ka hadlaan mowduucyo muhiim ah oo xasaasi u ah dalkani horumarkiisa inuu qayb ka ku noqdo laakiin waxaa laleeyahay weli waa yar tahay weli dhalinyaraa tahay weli xilligaaga lama soo gaarin inta hadallada noocaas oo kale kasoo yeerayaan dadka siyaasadda u xiran tahay annaga waxaan rabnaa inaan arrintaasi ka gudubno buundada ay noo dhigeenna inaan ka dulbuudno oo aan u dhacno siyaasadda oo aan wax ka bedelno cidnoo ogolaanaysa ma lahan waa ogahay laakiin juhdigeena iyo dadaalkeena haddaan isku biirino waxaan gaari doonaa maalin annaga naloo baahan yahay maalin dalkan annaga aan hagayno maalin amarkeena uu shaqa- shaqaynayo maalin fikirkeena waxaanan ahayn oo dalkan ka shaqaynayo ayaan gaarin doonaa waan gartay howl walbee la qabto eh, caqabaday leedahay Eh, caqabadaha waaweyn ee idin hortaagan oo isleedaha dhalinyaradu ay ku qayndhaaman yihiin gaar ahaan eh, axsaabta waa mid aankee xisbiyada hadda ee, wax oo caqabada oo dhallinyarada ka hortaagan inay kusoo biiraan ma jiraan marka een, haddii la yiraahdo caqabadaa jirto oo waqti badan aan gelino caqabada see lagu baxayaa waxaas waxaa waaye waqti badan ayaa noogu dhumayo dhallinyarada xisbigeeda ay diyaar ku ah inay kusoo biiraan muhiimadooda waxaa ugu muhiimsan inay ka yimaadaan rabitaan ogolaansho naftooda waa inay ka helaan waa inay soo baxaan waa inay soo dhaqaaqaan wax caqabad liirahaab yaraatee ma jiraan dalkan wuxuu muhiimadda ugu weyn siinayaa shacabka soomaaliyeed xisbiyada hadda dalka ka jira dhallinyarada dhallinyarada fursad weyn ay u tahay dhallinyarada waxay u tahay marinka keliya ee dalkan wax ugu bedeli lahaayeen marka haddii la yiraahdo caqabad ayaa jirto oo mar walba niyadooda ay sidaa hoos ugu sii dhacdo aniga ma qaba arrintaasi caqabadaha soddonka sano ee aan kusoo kornay soddonka sano dhibaatooyinka dalkan halkan ka jira ee na soo maray weli sida ay u jiraan aniga tusaale ahaan haddaan iska soo hadal qaado een, dadka burburkan soomaaliya dhallinyarada wax ku baratay ee soomaaliya kusoo barbaaray ee aan weligii iska bixin ayaan ka mid ahay haddaan usii joojina dhahno wax walba way hagaagi doonaan wax hagaagayo annaga nooma muuqdaan
waa hagaag eh, kaasina waxa waa cabdiraxmaan maxamed cali oo u waramayey eh, waryaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdule haatana waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha axmed cali sheekh waa kan
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno qaaradda afrika waxaa galabta iyo caawa jiri doona kulamo isreebreeb ah oo loogu soo baxayo koobka adduunka ee sannadka lagu qabanayo dalka qatar dalka burundi ayaa marti gelin doona dalka tanzaniya namibiya waxa uu u safri doonaa dalka eritreya xulka kubadda cagta dalka ethobiyana waxa ay martigelin doonaan xulka kubadda cagta dalka lesoto waxaa is arki doonaa south sudan iyo equatorial guinea morishas iyo mosambiqna waa ay ku mid doonaan jabuuti waxa ay martigelin doontaa swatini dalka sotome ambrinsibna waxa uu martigelin doonaa dalka geni bisaw liberia iyo sieraleon ayaa sidoo kale kulmi doona qaaradda yurub waxaa jiri doonaa habeen dambe iyo beri galab kulamo dhowr ah oo lagu soo baxayo koobka adduunka gruupka d waxaa is arki doona dalka gibraltar oo martigelin doona dalka denmark ireland iyo switzerland waa ay is arki doonaan gruupka f dalka sweden waxa uu safri doonaa dalka faroe island norway iyo maanta ayaa ku mid doonaa rumania iyo sbainna waa ay isarki doonaan gruupka g israa'il iyo north macedonia ayaa kulmi doona gruupka j armenia waxa ay martigeli doontaa talyaaniga bosnia herzegovina iyo lagistaninna waa isarki doonaan greeg iyo finlandna waa ay kulmi doonaan dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnona tababaraha xulka kubadda cagta dalka sbain roberto marino ayaa waxa uu sheegay in uu iscasili doono haddii macallinkii hore ee xulkaasi luwis enrique uu doonayo inuu dib u soo cisto shaqadiisa enrique ayaa shaqada ka tegay bishii juun ee lasoo dhaafay sababo dhinaca qoyskiisa la xiriira waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay uu ku dhawaaqay in gabadhiisii sagaal jirka ahayd ee shaanaha ay u geeriyootay cudurka kansarka oo lafaha ka galay enrique oo afartan iyo sagaal jir ah ayaa waxa uu dalka sbain hogaaminayay muddo kooiyo toban bilooda ka hor intii aanu bedelin ku-xigeenkiisii haddii luwis uu doonayo inuu soo laabto waxaan ku faraxsanahay in aan iscasilo oo isaga aan ka hoos shaqeeyo ayuu yidhi morino waxaan luwis u arkaa saaxiib wanaagsan waxaana u samayn lahaa wax walba dhinaca kalena macallinkii hore ee kooxda arsenal arsen finger ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu dhibtoon yahay inaanu ahayn macallin kubadda cagta iminka tababarihii hore kooxda arsenal ayaa shaqada ka tegay xilli ciyaareedkii kadib sano oo kooxda ganris uu hogaaminayey hase yeeshee waxa uu sheegay in iminka uu doonayo in uu dib ugu soo laabto macalinimada ma qiyaasi karo in aan binjiga aan sii fadhin doonin muddo intaan ka badan ayuu u sheegay telefishinka b n sports tababaraha faransiiska u dhashay ayaa waxa uu sheegay in uu diiday yabo shaqooyin kubadda cagtah oo badan islamarkaana uu raadinayo shaqada buuxda ugu dambayntiina kooxaha waaweyn ee dalka ingiriiska horyaalka brimier leaga ayaa la sheegay inay doonayaan in la dheereeyo wakhtiga ay furan tahay daaqadda kala iibsiga ciyaartooyda islamarkaana laga dhigo mid la mid ah tan qaaradda yurub horyaalka dalka brem liigaha ayaa waxa ay daaqadiisa kala iibsiga ciyaartooyda xirantaa maalinta ka horeysa kulanka ugu horeeya ee horyaalka halka horyaalka qaaradda yurubna uu soo gaaro ilaa bisha sebtembar xil ciyaareedkan waxa ay daaqadda xirmatay siddeedii ogost halka qaaradda yurubna ay ka xirmatay labada sebtembar waxaa ingiriiska ayaa iyaguna doonaya in ay la mid noqdaan kuwa qaaradda yurub xubintii cayaarahan waana geentaas
axmed cali shire iyo wararkii cayaaraha haddii aanu intaasi ku dhaafno bal iminkana aynu eegna dhinaca heesaha waa heestii siraad iyo waa kuma waa fanaankii xasan aadan samater
heestaasi siraaday uu ku luqaynayay xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyada ay wadadin kugu soo jeedin yahayn cabdixaafida cawil ismaaciil iyo anigu ibraahim xasan daabdure ee farsamadii jimi fare taan mar kale kulmi doono nabadgelyo